maamulka iyo hogaamintuna waa meesha ugu muhiimsan ee ciidamada booliska maxaa yeelay waa halka go-aanka laga gaaray go-aanka aad gaartaanna ama qofaa ku noolaanaya ama qofaa ku dhimanaya marka aad ayuu muhiim u yahay inuu qofku uu tayadiisa ay sarrayso sarkaalka tayadiisa la hagaajiyo si uu go-aan wanaagsan oo wax ka qaban kara amniga dalka uu u qaato marka runtii hadalkan ku badin mayo run ahaantii waxaan rajaynaa tababarkayna la sii wado wasaaraddu amnigana si loo sugo gabdhaha waxaan maqlayay in gabdhuhu ku yaryihiin markaan marka xigtala gabdhaha waan soo badin doona haddii aan la yidhaahdo si lamida sida wiilasha iyo saraakiisha isku dhafan ay ugu wada qayb qaadan doonaan maxaan ku idhaha tababarka soo socda run ahaantii guul ayaan idin rajaynayaa shaqo fiican ayaad haysiin taliyo xijaar wuxuu ka dhawaajiyey baryahan magaalada waxaa ku soo batay dhallinyarada maxaan ku idhaahdaa dadka moobeylada ka xadaysa ka xoogaysa oo dembiyada ku kacaya runtii arrintaas waxaa la rabaa in gacan bira lagu qabto magaalada amnigeeda anshaxa ku halaynaya in gacan bira lagu qabto oo la toosiyo oo la dhaqan celiyo maxaan ku idhahdaa dembiyadaasna run ahaantii magaalada dad badan ayaa cabasho ka timid waxaa la rabaa in gacan bira lagu qabto magaalada amnigeeda hawshaasna waa in kaga fadhina haddii aan la yidhaahdo